xabsiga jabuuti waxaa maalintii shalay laga sii daayey dad xidhnaa oo uu ka mid yahay daahir axmed faarax oo ah afhayeenka isbahayska mucaaradka jabuuti haddaba maxamuud mascade ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka kula xiriir daahir axmed faarax wuxuuna ka waraystay sii deyntiisa iyo sida loola dhaqmay wuxuuna ku bilaabay hadalkiisa sidan walaal sii deyntaydu waxay ahayd run ahaantii tu inay kasoo horeysa ba ahayd shalayto oo geed geedka labaad ee maxkamadda jabuuti ay uu sii daayay leanna wax lagu haystaa ima ay jirin waxay ahayd un arrin siyaasad ku salaysan ayay ahayd waxaa la ii xidhay oo gabood la ii taxaabay bishii naga tagtay ee march lixdeedii shalay oo bisha april tobantana waa laisoo daayay waa bil in ka badan waxaana ay shalay halkaa maxkamadda aan ka maqlay in laygu xukumay xadhig bil ah si loo xalaashado bishii halkaa aan ku jiray geedka koowaad isagu laba bilood ayaa xakumay ba ahayd run ahaantii carfaanna waan ka qaatay labadii bilood taa ayaa keentay inaan shalay geedka labaadaan imaado waa yahay waxaad iga warantaa marka sii deyntan hadda lagu sii daayay maxay ka dhigan tahay ma mid cafis guudahoo eed dambe iyo dembi dambe laguma haysto mise haddana in dib lagu soo celiyo iyo maxkamad kale ayaa kugu furan arrintan iyada ah ee laleeyahay dad baad kacdoon baad abaabulaysa laileeyahay shalay toole ay ay ka dhacday qaraarku ka dhacay wa way ay dhamaatay oo geedka labaad ayay ku dhamaatay halkaabuu ku xidhmay filekaasi waxaase kale oo jira maadaama oo xakamaynta siyaasadeeda ay tu joogto a tahay jabuuti siiba aniga marka ay tahay arrin arrin kale ayaa jacbad kale ayaa talisku soo oogay uu leeyahay qarannimada ayaad meel kaga difaaca qarannimada ayaad meel kaga dhacday uu leeyahay dal ajaanib baad la soo safartay waxa inkaasa uu leeyahay oo furan ayaa jirta oo tani ka horeysay oo ay soo oogi karaan marka ay doonaanba ayaa jirta gartay marka intii aad xabsiga ku jirtay sidee lagula dhaqmay walaal xabsiga gabood waa xabsi xaaladiisu aada u adag tahay oo ay ka duwan tahay sida uu ka warramayay maalin dhoweyd wasiirka cadaaladda ee jabuuti oo la yidhaah cali faarac casoowe waxa uu ku tilmaamay inuu gabood la mid yahay xagga maxay ahayd raaxada iyo laysoo soo dhaweynta hoteelka weyne caalamiga ee sharaton loo yaqaano taasoo ah mid lala yaabo oo laga mashiiqsada ah marka la garanayo xaqaa'iqa gabood gabood waa xafiis raage weeyaan kun sagaal boqol iyo saddexdankii baa la sameeyey saddex boqol oo qof baa loogu talagalay maantana lix boqol ku dhowaad ayaa ku jira waa meel run ahaantii xuquuqda iyo maxaydanay xuquuqda dadka meesha ku xidhan ay aanan ixtiraankeygu ku yaryahay weeyaan oo siyaasad lagu maamulo weeyaan dad baa sanada iska xidhan halkaayoo wax maxay ahayd inay qaraaru laga qaatay ayna jirin oo halkaa sugayo xakun ku sugaya dadku inta badan male qareeno amaba avocaato male waa meel xagga caafimaadkeygu ayna ficino baranbari iyo maxay ahayd inay biyo uskaga iyo kanica iyo xanuunkuna uu ku badan yahay weeyaan kolkaa runaantii waana loo jiciida ta kale anagoo nimankaygan siyaasadda uxidhan waxaa noo dha intaa noo noo noo dul socotay oo noo dheerayd inaan dabadda lanaga ilaaliyo inaan nagu is arki karin inaan warqada ka heli karin dabadda amama u dari karin waxaan aqrisan aan ka heli karin waxaa dhacday in dad maxkamaddu ay sii daysay halkaa gabood la iskaga haysto oy toddobaada iskaga jiraan iyagoo maxkamadii ay sii daysay maxkamaddu shalay toole ay tira anagu numa dadkana numaba xidhnayna maxay ka qabanayeen gabood ay tira afar dadkii lasoo daayay ee kamid a daladayda mucaaradka ayaa dadka ayay ahaayeen oo saddex saddex ay yihiin xildhibaano ay waaya waaya maxaad ka og tahay xaaladda culimada iyaguna ku xidhan xabsiga oo laleeyahay xaaladooda caafimaad ma wanaagsan iyaga wax barood ka hayso siday tahay hadda xaalkooda
culummada waa ii suura gashay shalay markaan soo baxayo nasiib wanaag ina aan soo salaamo way ii suura gashay inkastoo ay dadaal badan iga qaadatay xaaladooda waxay cunto ka joojis ayaan wala sameynaba ahayd run ahaantii cunto ka joojiskii dabcan dhibteeda ayuu leeyahay laakiin xaaladoodu shalay tole way ficnayd moraalkooguna aad ayuu u ficnaa laakiin dhibtii dee iyo xafiiskii adeyg ahaaye xadhigga adeyg ahaaye meesha ku haystay waa halkii un wey waa garta laakiin daahir haddii aan ku weydiiyo dabcan mucaaradku waxaad ku doodaan marar badan kuna celcelisaan inaan jabuuti ka jirin sharci iyo xuquuqda dadkana lagu tumanayo iyo waxyaabaha haddana marka aad fiiriso sida laydii soo daayay maxkamaddii raxfaanka ku soo daysay soo lama oran karo mucaaradku adinka ayaa qaska wadee dalka dhibaato fara badinay ama xuquuqda dadkoo lagu timanayo sida aad u tilmaamaysaan uma jirto walaal xadhigan lana xidhayo ayaa imanka anigoo kale haddaan iska soo qaado wadanka in badan baan ka maqnaa dabadda ku maqnaa oon ku maqnaa maxaydana maangelyo siyaasadeed ku maqnaa waxaan soo galay bishii january saddex iyo tobankeegii afar goor ayaa la ii yeedhay oo la i qabtay oo laba gabood la ii diray bil iyo xoogaag iyaa kasoo baxay gabood waxa la igu haysto oo halkaa jira oo maxay ahayd evidence amaba cadaynana ma jirto waa iska la iska kaa soo qabsanayaa waxaan jirin baa la madoobeynayaa qaraarka markay maxkamaddu qaadanaysa ay qofka maxay waxaabaan ku xidha ay leedahay ma macnaynayso qofku wuu hadlay annaguna waan hadalay intaabaan ku xakunay leeyahay dhegeleyna waa lagu cuskanaya aan meeshaba aan oolin kolkaa run ahaantii maxkamadda jabuuti ninkii garanaya unbaa garanaya ee dhex joogay u kuurgalay unbaa garanaya run marka laga laga dhawro telefon baa lagu xukuma waa laga cabsiiya xaakimiinta sida haddaad samaynaynin innagaa yaqaana ayaa la yidhaa kolkaa mashkaladaa baa jirta xaakimiintu shaqadooda way yaqaaniin way jecel yihiin inay fuliyaan laakiin looma ogolo oo dastuurka lama ixtiraamo ee telefon iyo xoog iyo cagajuglayn ayaa wixii la doonayo lagaga sameeyaa waayahay daahir hadda maxaa kuu qorshaysan oo tallaabaad qaadaysaa
anigu wallahi dee madaxa xusbigan ka madax ahay dallad baan afhayeen hoon ka mid ahay hawshaydii siyaasadeed ayaan wadanayaa cagajuglayn iyo cabsiinid annaga maaha tu hawsheeda naga horjoogsanaysa maaha muwaadin baan nahay mas-uuliyiin baan nahay dad halgamaayo waqti dheer soo halgamaan nahay dalkan waan jecelahay waa dalkaygii lanagama xigo waa inaan usimanahan aaminsannahay kuwa awood baan haynaa leh iyo annagu xuquuqdeedano maaha tu aan ogolaanayno in lanoo diido waan hawsheeda ma halkii ka wadaynaa
kaas waxa uu ahaa daahir axmed faarax afhayeenka isbahaysiga mucaaradka dalka jabuuti u s n oo idaacadda voice of america uga warramayey kadib markii shalay laga sii daayey xabsiga dalkaasi jabuuti dhinaca kalena waxaa sii deynta daahir axmed aanu ka waraysanay xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda jabuuti maki cumar cabdulqaadir waryahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse ayuu xeer ilaaliyuhu uga warramay sida ay ku timid sii deynta afhayeenka isbahaysiga mucaaradka jabuuti wallaahi waa la sii daayey laakiin waa la sii daayey kama dhigno dembi lagu waayey hadday tahay daahir axmed faarax aad sheegaysid iyo kooxda kaleba maxkamadda raacfaanku waxay tidhi waa dembiile dembi way qabaan laakiin xagga maxkamaddii xagga maxkamaddii geedka koowaad ay isaga hadday tahay laba bilood kuwa kale toddoba bilood lix bilood ay ku xakumtay ahayd maxkamaddii raacfaanka waxay ka dhigtay daahir axmed faarax waxay tidhi dembiile inkastuu yahay bil unbaan ku xukumnay tidhi iyo kuwa kale bil iyo laba bilood ay ka dhigeen maadaama ay dhammeeyeen wakhtigii saas waxay ku baxeen hadday tahay dirir saciid ciyeed idriis aadan cusmaan iyo muuse xuseen cabdi hadday tahay waxaa lagu sii daayay kuwa iyada oo looga faa'iideynayo shakiga laga qabo runta maxkamadda racfaanka waxay tidhi shaki laga qabo runta oo benefice juduud aa la yidhaha faransiiska marka anagu waxay i tahay dad oo lagu qabtay meeshii ay dembi ay ku sameynayeen waxay ka dhigan tahay wax kaloo dacwadoodee lagu haystaa ma jirto ma jirto hadday tahay kuwii aan iminkaa sheegay dirir iyo iyo kooxda kale kamid ah cali aras maxamed iyo mukhtaar ismaaciil iyo kuwan dembiga kale ay qabaan ma jirto hadday tahay daahir axmed faarax sidii aad garanaysiin brosedur kale dossiye kale ay jirta maxkamadda marka ku saabsan tahay xaakimkii juge d'instruction lagu yaqaana markuu u yeedho iyo siduu doosiyegiisa uu la socdo isagaa yaqaano kolka maxkamaddu shalay toole sidaas ayay ku dhawaaqday way sii daysay daahir axmed faarax iyo kooxda kale la hor keenay oo labiyo toban qof dhammaantood ka kooban wax kaloo dembiyo lagu haystaa ma jiraan qaybtii dembi baadhis lagu jira hadday tahay tii xukunkii maxkamadda oo diiday inuu fuuliyo maxkamaddii ay ku xukumtay ahayd daahir axmed faarax dembiye kale ayaa u hadhay oo lagu haysta daahir axmed faarax waxay ku xidhan tahay maxkamaddu kolba siday ugu yeedho marka imika ahaan waa la sii daayay daahir axmed faarax xaakimka isaga u taalla inuu daba socdo doosyagiisa laakiin xaaladdu wuxuu ku jira daahir xaaladdu uu sii daba socdo garsoorku control judiciar baa laydhaha marka magaalada kama bixi karayo meel rabshad jirto lagama arki karayo yani obligation badan baa jirta control judiciar marka lagu jiro waxaan ku dari lahaa in garsoorka jabuuti weliba inuu soo muujiyay naxariis badan marka iyagay u taalla inay waayo xukun weyn uu ku dhici lahaa dad dembigii aan daba soconay qaba marka waa loo naxariistay waa loo fudeydiyey iyagay u taalla dee marka inay dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan iyo inay iska dhowraan dembiyada xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda jabuuti maki cumar cabdulqaadir oo magaalada jabuuti ugu warramayey waryaha v o eda ramadaan muuse halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington